howlgalladan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay ka wadaan gudaha magaalada baydhabo isla maraaxaantaana lagu baarayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay saaka aroortii waxaa la arkayay gawaarida gaashaaman gaar ahaan kuwa booliiska oo gaaf wareegayay sideedda xaafadood ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay waxaana howlgalkaasi lagu soo qabtay tiro dad ah kuwa oo la sheegay ilaa iyo toddoba ruux oo lala xiriirinayo in daliilkii qorshaysnaa ee muddooyinkii u dambeeyey ka dhacayay magaalada baydhabo ugu dambeyntiina lagu dilay saddex haweeney oo ka tirsanaa shacabka reer baydhabo howlgalladaasi waxaa ka qayb qaadanayay ciidamada kala duwan sida ciidamada nabad sugidda ee dowladda soomaaliya kuwa milatariga booliiska oo dhammaantoodii lagu arkayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo howlgalkaasi oo ka soconaya gudaha magaalada baydhabo ee weli aan lasoo gebagabaynin ayaa ii suurta gashay inaan la xiriiro taliyaha qaybta booliiska ee gobolka baay korneel maxad cabdiraxmaan aadan isagoona igu waramay howlgallada xilligan ka soconaya gudaha magaalada baydhabo iyo sida ay kusoo aadayaan waxa uuna hoosta ka xariiqay in howlgallada xilligan ay ka wadaan gudaha baydhabo ay tahay in amniga la xaqiijiyo maadaama uu sheegay in muddooyinkii u dambeeyey falal liddi kuwa amniga ay ka dhacayeen baydhabo balse taas inay kadabategis ku sameyn doonaan taliyaha ayaa ii sheegay in ilaa iyo toddoba ruux oo weli baaritaano ay ka socoto ciidamada booliisku ay kusoo qabteen xaafadihii ugu dambeeyey ee daliilka ka dhacayay gelinka dambe ee maanta saxaafadda ay u sharaxi doonaan waxay ka soo baxa howlgalkaasi iyo cidda lagu caddeeyo daliilkii u dambeeyey ee magaalada baydhabo siyaabaha kala duwan looga